haweenkan oo ka mid ah kuwooda warsado ee ku nool magaalada beledweyne ayaa wajahaya xaalad nolol xumo oo ay ugu horeyso raashin la-aan hooyooyinkan oo waayey shaqo ay ku maareeyaan noloshooda ayaa dadka weydiista lacago iyadoo qaarna ay ka helaan kuwana ka waaya qaar ka mid ah haweenkan ayaa radio baaluul uga waramay caqabadaha ay la kulmaan iyagoo codsaday in lasoo caawiyo wax fiican kama soo heli toogsiga ilaahay waxis muslimka iiga soo qaadan ka keensadaa waa sida dhibaato kale ma arko walaxna waa laysiyaa waxna ma heli waa saas waa jeclahay haddiiba oo wax oon helo in iska dhaafo waa sida furaha lix eber afar sagaashaniyo lix konton iyo labo warqad iguma qoraan nambarkeyga waxaan codso lahay waa jiraan ina uma aragtay ilaahay kuma qaadaatay arad waa aradanahay hunguriga sidaasaan ma aragtay ilaahay kuma qaadaatay haddiina ilmaha waxaan ooga helaan iska rabi lahay wiilaa hadda aan haastaa oo i bartooha haa oo dugsi ku jiro waxbarashada wiilka wixin oo muslimka kasoo helaan oogu bixiyaa
silin soomaalida noo fiicneed waana la waaya taasaa noo fiicneed waa iska dhaafa lahayn haddaa shaga halno waxaan tuugsadkan iyo waa iska dhaafa lahayn tina aawiyaan walaalahaana waa wax noo qabtaana raba lahayn
subaxdii aan baxaa magaalooyinka aadaa wixii usoo heli karaa ilmaha usoo islaamka aa usoo qaqaataa kuwii ilmaha dabka ugu shitaa haddaan waayan waaba la waayaba bas waayba waxaa waaye daruufta wa wax la-aanaa jirta dad baraka ah oo hiishaag waddankooda kasoo tageena arlaadiyaan degegna
waxaa igu dhaliyey ilmahan waxaa siiyo waaye ilmaha aabahood waa joogaa laakiin waxba iskama haysayo in badanaa jiro qof baxay ku dhehaysaa qof wax way ku siinaysaa qof way kula yaabaysaa qabooyin badanaa iska jiro haweenka dawarsado ee ku nool magaalada beledweyne ayaa xaaladooda waxaa uga sii daray markii la waayey lacagta shilinka soomaaliga taasi oo keentay inay sidii hore ka yaraadaan